bsmi اllahi الرحmn الraxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bacdu casharkii xalay yaa meel aan ka tegay ayaan baraarujinaa kadibna casharkeenna ayaan in shaa allahu tacaala aan gelaynaa meeshaas in laga hadlana marka daruuri unbay noqotay xalay aada ugama hadlin waa aayaddii u dambeysay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu tabayunka ama caddaysiga waxa la caddaysanayo maxay yihiin aayadda sababu nusuulkeeda waan sheegnay saxaabo duulaan ku jirta oo cadow duulaan markaa yacnii qoom cadowga ka mid ah u duuleyso ayaa dadkii cadowga ahaa waxaa ka soo dhex baxay qof isagu markaas ku dhawaaqay kelmad keeni karto inuu islaamay ixtimaal marka kelmad uu ku jiro oo assalaamu calaykum walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan waxa marka la hubsanaayo waxa ay tahay qofkaa inta aan la dilin ayaa waxaa la leeyahay kelmaddaas islaamnimadiisa ixtimaali karto sida idinka ay markaa idinla tahay baatinkiisana ay dhici karto inay khilaafsan tahay waxa uu sheegayo oo ama uu seef uga cabsanayo ile dagaalaa lagu jiraaye meeshiina waa goob cadow waaye waxaa dhici karta marka in qalbiga ounan islaamnimadaba ka haysanin laakiin seeftaas uga badbaad inuu isdhahayo daahirkiisuna wuxuu ixtimaalayaa islaamnimo waxa uu sheegayo islaamnimona waa ixtimaale xaaladaas ayaa marka waxaa la leeyahay wax iska hubsada oo waxa dilinina waxa marka la hubsanaya waxay tahay labada dhinac midaan daahirka ah iyo waxa aada idinku sheega aada u malaynaysaan oo laakiin aan la ogaan karin ilaa inuu isaga ku hadlo oo uu qirto ma ahane labadaas dhan dhanka oo u dhacayo adinkoon hubsanin waxba ha qaadinina marka aada hubsataan inuu kelmaddaasi islaamnimo aynan ahayn aynan ka ahayn oo uu gaalnimo iyo gaalnimadiisii ay idiin yaqiinowdo markaas kabacdi dilkii iyo wixii markaa bacda tabayun waa idiin furan yahay macnuhu sidaas waaye waana sida ibnu jariir uu yidhiyo falaa tacjaluu biqatli man aradtum qatlahu miman iltabasa calaykum amru islaamihi ha ku degdeginina dilka aada dilaysaan qofka ay arrintiisu idinka dheeh gasho waxaa laga hadlayana waxa ay tahay daarulxarbi dagaalaa lagu jiraa gaaladii lala dagaalaya waxaas ka soo dhex baxeen ee qof islaamnimadiisa can dawaaciyatin islaamnimada u sheeg u sheegayo oo ay ka muuqato kelmaddii islaamka ku dhawaaqayo salaadii dukanayo oo awaamirtii islaamka iyo shareecadii iltisaamayo qofkaas hubsada aayaddu sidaas ma aha sidaasna waxaa qabo khawaarijtaa qabto nimanka asaariqada la yidhaahdo naafic al-asraq ninkii la dhihi jiray ayaa isagu wuxuu aaminsanaa ninkii agt kusoo biiraayo oo mucaskarkiisa soo gelayo wuxuu waajibin jiray in la imtixaano waa qof muslima ee maalan yacni islaamnimadiisu ay asal ahayd rabo inuu soo galo isaga qoladiisa hala imtixaanuu dhihi jiray marka imtixaanku marka waa diinu lkhawaarij sidaas marka naafic al-asraq uu tilmaamay lagu tilmaamay waxaa sheegay alimaam abu sacad assamcaani kitaabkiisa alansaab alsraqiyu nisbadaas marku ka hadlaayo fiiriya wuxuu leeyahay naafic alasraq ayaa sidaas sameey jiray oo ninka isaga u imaanayo wuxuu raba ha ahaado diintiisa ha aaminsanaado waa in la hubiyaa uu taagnaay ha la hubiyo alimaamu dahabi siyar aclaami nubalaagana tarjamada alxaafid ibnu diziil ayaa wuxuu sheegay alxaafid ibnu diziil inuu yidhi alimtixaanu diinu lkhawaarij imtixaanku waa dadka muslimka gaalaysiiyo ee khawaarijta diinkooda waay ee waxaa la hubinayo maahan qof muslimnimadii ku dhawaaqayo haddana ha lasii hubiyo in la leeyahay sidaas maaha waa yaa dil baa laga hadlaayey xaalad marka waxaa lagu jiraa dagaal daarulxarbina waa la waa la joogaa qof baa marka sidaa islaamnimo muujistay aan hore loogu ogeyn ayna dhici karta inuu seefta uga uga cabsanayo kaas arrintiisa ha ku degdegina waayo xadiidka usaama waayo nebiga wuxuu yidhi markuu yidhi innamaa qaalahaa mutacawidan waa magan gelayay rasuul allow seeftou uga cabsanayey waa kii nebiga ku yidhi afalaa shaqaqta qalbahu qalbigiisa maxaa u dhambali weysay waxaas aada sheegaysid inay run tahay iyo in kale aa ogaatidi yani waxa baatin marka daahir inta laga tago shay qalbi ku jiro in la xukumo waa qalad waxa marka qofka islaamnimada marku ku dhawaaqo loo xukumaayo oo laa ilaaha illa allahu marku ku dhawaaqo loo xukumaayo axkaamtii dadka muslimiinta ku dureereyso aakhiradiisa iyo inay dhab ka tahayna waxisaabuhum cala allaahi buu nebiga yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah faidaa qaaluuhaa casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqihaa wa xisaabuhum cala allahi tacaala aayadda labaad ee dadka qaarkood ay u deliishadaan tabayunka iyo imtixaanka waxay tahay aayatu lmumtaxina ya ayuha aladiina aamanuu ida jaakum lmuminaati muhaajiraatin ida jaakum lmu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun hadday haweenka mu'minaadka idiin imaadaan ayagoo soo hijrooday imtixaana imtixaankaas maxau yahay marka sunnada nebigaa fasirtay markii heshiiska la dhigtay muslimiinta iyo gaalada ay yacnii rasuulka iyo kufaaru quraysh markay heshiiska kala qorteen waxaa ku jirtay qofkii xagga gaalada ka soo tago ee nebiga u yimaado in la celiyaa ku jirtay xukunkaas baa marka waxaa la rabaa in dumarkii laga reebo laga soo reebo naagihii marka waxaa dhici karto inay soo islaamtay oo ilaahay dartii usoo hijrootay waa dhici kartaa naagtii ninkeeda ay isku soo xumaadaan inay kasoo carartana waa dhici kartaa tii marka ay hijradu dhab ka tahay iyo midda aynan dhab ka ahayn oo nin nacayb un ay ka tahay see lagu kala ogaana hal imtixaanaa la yihi marka illa waa loo baahan yahay imtixaanka markaas nebigu marka waxaa la dhihi jiray waagaas naag marka ay maka ka timaado ay soo hijrooto yacni ilaahay baan ku yacni ma kugu wallaahi baa yacni mailaahay baad ugu dhaaranaysaa inaadan halkan u imaanin nacayb aad ninkaaga u qabtay iyo rabitaan nin halkan aad rabto inaadan u imaanin iyay ku dhaaranaysa bis ee islaamnimadaadii ma ansixin waa la hubinaa ma ahayn arrintaas nacam heshiiskii arrin ku tacalluqday ahayd hijrada maadaama uu heshiisku dhinac uga tacalluqana hijradeedaa lagu hubinayay imtixaanka tafaasiirta iyo axaadiidta bukhaari ama keyrkii ku jirtana can ibni cabaas sidaasay tilmaamaysaa ee inay sidaa tahayna waxaaba ku tusaayo qabla sulxulxudaybiye ka hor dadka nebiga u yimaado madiine imaado ee nebiga u yimaado iyagoo markaa soo islaamay lama dhihi jirin islaamnimadaada waa la hubinaa qofku markuu laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah yidhaah axkaamtii islaamkana uu iltizaamo nebigu intaasuu uga hari jiray qof saxaabadouna ka mid ahaa jiray qofkaas islaamnimadaada la hubinaa lama dhihi jirin imtixaanku in islaamnimada ounan ahayn ay muujisteen waxaa ku tusaayo ragga lama imtixaani jirin marka hadday islaamnimada tahay rag iyo dumar maxaa loo kala saaraan yani waxay ka dhigeen marka iyaga qof allaale qofkii islaamnimo laga maqlo adoon hubsanin oo aadan hubinin waxba ha ka aqbalin saa darteedu ku leeyahay la tukan la tukan maayo yacni sababtoo a ma aqaan islaamnimada isla salaadan uu tukanayo ee qibladan uu u jeedo ma uunan muslim ku noqonaynin may in la hubiyo waay maxaa lagu hubinaa labay u kale waxaysmaayaan marka waxay ku leeyihiin inuu daaquudka ku kufriyey iyo in kalaa la fiirinaa oo adiga maa ku haayo inuu daaquud caabudayo wuxuu ku leeyahay daaquudka inuu uxugun tago iyo in kale inuu diidan yahay iyo in kale in la ogaado waayo adiga magaaladanaad ku nooshahay ninkaana magaaladan uu ku noolyahay maxaad ku kala bedelantihiin adigu daaquudka maxaa ka qabataa adiga waxa aad adiga uga badbaaday oo ninkan uu uga badbaadi waaye maxay tahay dadka wax aynan afkooda aan laga haynin ficilkooda aan laga haynin miyaa la leeyahay sidaasay qabaan waa laga hubinaa markaas waa gardaro waxaas nacam xaqiiqdu laakiin waxay tahay kooxda ma ku jiraa mase kuma jira waaye wax kale ma ku qancayaan waana arrinkii naafic alasraq ou qabay waaye weliba naafic alasraq asaga arrimahaas markii hore ma qabin baraa-ada markii hore yacni baraa-e khaas a waay maahan tii sharcigu maaha nin isaga cabdullaahi ibnu alwadiin nin la dhihi jiray oo xertiisa ka mid ahaabaa wuxuu aaminay mas'aladaas baraa-ada oo waxay ayagu qabaan ninka aan ka cagsigiisa aan ka beri noqonin in la gooyo oo aan islaamnimadiisana la qirin naafic waa ku khilaafay markii hore arrintaas markii uu dhintay cabdullaahi ibnu lwadiin ayaa wuxuu la soo baxay naafic alasraq mas'aladii lafteeda abu sacdi samcaani marka wuxuu yihi waxaa la yaab leh naafic asaga isma gaalaysiinin waagii hore ila baraa-ada waagii hore lagama helin moogtahay awal gaalaan ahay waa soo islaamay ma dhihin haddana wuxuu wax ku gaalaysiinaa arrintii cagsigeeda marka in marna arrin tarkigeeda dad lagu gaalaysiiyo marna ficilkeeda lagu gaalaysiiyo khawaarijtaa laga haayaayu yidhi nacam waa naafic yacni kitaabul ansaab samcaani saas uu ku tilmaamay nacam barnaamijkan marka waa barnaamij noocaas ah tabayunka iyo tawaqufka qof muslim ah oo salaadii tukanayo axkaamtii islaamka lagu arkaayo isagoo sameynayaa la hubsanayaa waa diin khawaarij nebiguna wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam man sallaa salaatanaa wastaqbala qiblatanaa wa akala dabiixatanaa fadalika almuslim nebigaa xukumay islaamnimadiisa nacam fulaan iyo callaan iyo kooxiblaayo wax lagu jeeda male nacam ninkii salaadeenna tukado qibladeenna u jeesto dabiixadeenna cuno waa kaasaa muslimkii waayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaad tiraa aadaan ma yeelaayo salaad ma yeelaayo xaj ma yeelaayo maxaad yeelaysaa ururka in lagu soo biiro waay nacam ururku islaamka ma matela isaga nacam islaamkaa ka weyn ururada dhan noocay doonaan ha ahaadaan sheedda islaamnimadaa aadna deeqdo iyadaana ka weyn nacam urur qofkii aan gelin diinna ka bixi maayo ururku qofku waa qaladu u arki karaa sax buu u arki karaa islaamnimadana mabaadi ay leedahay lagu soo galo looga baxo haddii qofka uu ka baxaayo mas'ale marka iyadana waxaa jirto dadka aan wax badan aqoonin firaqana aan aada u kala aqoonin ayay waxay ku leeyihiin dadka waxaasoo kala sheego waa murji'a qofkan murji'a ma yaqaan isaga waa caami murjia murjia u iska maqlay murjia maxay tahay firqo xun waaye bes waxaas murji'adu usuulay leedahay iyo firaqeeda tira ahaan waa la yaqaanaa waxa ay kala yihiin waxa ay qabaan qofku waxaad tiraahdaa waxaan iyo waxaan iyo waxaan uu qabaa saasuuna murjia ku yahay laakiin hebel waa saas un keliya usuulna aadan sheegaynin ma soconayso cabdullaahi ibnu lmubaarak baa waxaa lagu yidhi cabdullahi ibnu lmubaarak waa bukhaari shuyuukhdiisa sheekhooda waay yaa waxaa lagu yidhi acalaa kibari sinni yacnii qofka dembi kabiira a markuu ku dhaco ayuu wuxuu yidhi maku gaaloobayo kabiirada haddaynan bidaatiha kufri u ahayn sidaasuu sheegay markaasaa mid wuxuu yidhi acalaa kibari sinni sirta murji'an war adoo da- weyn odaynimo miyaad murji ku noqotay buu yihi markaasuu cabdullahi ibnu lmubaarak wuxuu ku jawaabay almurji'atu laa taqbalunii aniga wuxuu yidhi murji'ada ma i aqbalaysa iyadaanba i rabinuu yihi nacam sababtoo a waxaan leeyahay iimaanku waa ictiqaad waa qowl waa camal yaziidu bitaaca wayanqusu bilmacsiya ayaan dhahayaa iyaguna ma qabaan waxaas marka ayagii murji'adii i aqbali maysuu yihi marka qof murji'adiiba aynan aqbalaynin inaad adigu un murji murji dhahdo adigana aadanba aqoonin murjia waxay tahay waa un mashaakil zamankan jiro dad caamo ah laakiin magac hadda diineed uun iska wato oo ay dhici karta marka inay hadba dad meelo ku shiriyaan iyo ay qabaan waay qodobkaas marka tabayunka labadaa aayadood midna hijradii baa lagu kala imtixaanayey midna qatli in lagu degdego aa la diidayay amaa qof islaamnimadii kelmaddii ku dhawaaqaayo iyadoon la qasbin waa la hubinaa yacni meeshay ku taallo waa un diinu lkhawaarij intaan anagu aragnay oon cilmi u leenahay ayb qofka adduunyada marka la joogo axkaamta daahirkeeda qofka wuxuu muujistaa lagu xukumaa hadduu towxiidsado salaaddii iyo uu dukanaayo islaamnimaan sida daahirka annaga ku xukumaynaa qalbigiisa waxaa ku jiro waxisaabuhum cala allaahi wayna tan kale haddaan axaadiidta rasuulka qur-aanka aan lagu fasirin meeshaas dhibaa ka imaanayo aayadda nin walba sidau rabo u qaadanaa walidaalika koox baadiyeysan oo axaadiidta rasuulka rabto waa yar tahay ama maba la helayaba waa yarta ayaanan dhehin kulligood waxay leeyihiin xadiid xadiid maxaa waaye qur-aankii baaba joogeen qur-aankii marka waxay rabaan say rabaan inay u fasirtaan lianna alqur'aana xamaalu wujuuh waa waxaa ku jira waxyaabo mujmal ah oo duuduub ah sunnadii caddaynaysay buu kaa fogeynaa adiga ayb iyo tafsiirkii asxaabta ayuu kaa dheeraynayaa taas marka in aada laysaga ilaaliyo sida xalay aan sheegayna waxaa la yaab leh jaahiliye qur-aankii looga bixi waayey iyo sunnada iyo a'imadii islaamka waxay ka istimbaadeen qur-aanka iyo sunnada oo looga baxaayo rasaa-il konton safxo iyo wax lamida ah oo lixdankii wadaad dhintay ou qoray oo weliba kutubtiisa qaar ou saxaabada wax uga sheegayo sida kitaabkan alcadaala alijtimaaciya la yidhaahdo cuhmaanuu ku dacniyey cuhmaan bnu cafaan ayuu ku duray haddii la yidhaha marka jaahiliya kaasaa looga baxaa de waxay noqonaysaa marka uun meeshii marka uun laga dhihi jiray waman jacala alguraaba lahu daliila yamrur bihi calaa jiyafi lkilaabi ninkii duka ka dhigto hogaamiye ka dhigto baktiga iyo eeyaha baktiyey unbuu kula dul meeraysanayaa wax kale kula meeraysan maayo ummaddaanna muslimiinay ahaayeen waana muslimiin islaamnimadoodana calaamaadka islaamka oo ka muuqdaa daliil u ah qofkii islaamka ka baxay wuxuu uga baxay cadday laakiin inaad mujtamac dhan dhahdo waa gaalo kii aan aqoonin anigu la tukan maayo waa ku ag tukanaa laakiin la tukan maayo waa ku ag tukanaa maxay tahay gaarkaygaan isaga tukanaa maxaa isaga u siraysaan yaa kugu qasbay inaad yacni yaa kugu qasbaya inaad qofkan been u sheegto aad sirto ayb kooxahaasi marka weylaad iyo meelo daran ayay ummaddu ku wadaan waana in la yska ilaaliyo qodobkaasaan rabay marka fatabayanuuda iyo inaan ka galo hal ada arrinna waa iska ogeysiis marna waa sheegay hadda ka hor darsiga waa duubnaa innagaa duubno dadka qaarkood taleefanay ku duubtaan ninkii ku ceshanayay iyo taleefonku waa fasaxnay inuu uga duubto laakiin ma ogolin inuu qof taleefon ku duubtay oo ku tasarufo dersiga ee intuu googooyo oo hadhow marka ama qasad fiican ha ka lahaado ama mid xun ha ka lahaado waayo waxaad gooynaysid waxaad dhici karta adiga inaadan aqoon u lahayn waxaad gooynayso qofka yiri warkaan inuusan rabin taas marka ma ogolin ninkii samay kara say u taallaa ninkii samaynayo nacam beynahu wa beyn allaahi wa nacam hadalka aan dhahayno ma qarinayno waayo halkaan uu ku duuban yahay nacam qofkii dhagaysanayo waa daawo karaa waa dhagaysan karaa wax la qarinaa maahan laakiin tasarufka goynta waxaa laga yaabaa wax muhiima iyo wax kale in la kala jarjaray nacam marka taas ma ogolin nacam qofkii sameeyeyna hadda kadib ha iska dhaafo yaanu samaynin mar dambe kan la ictimaadayana kan aan duubayo waaye oo innaga markaas aan soo bandhigayno waa bani aadam qofka sabqulisaan iyo waxbaa ku imaa karo qofku marka wixii isaga uu ka shaqeeyaa fiican in loo tiriyo qaala allahu tacaala laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli اldarari wاlmujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim laa yastawii ma sinna oo ma eka alqaaciduuna kuwa fadhiyo can iljihaadi ka fadhiyo min almu'miniina mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin qaacidiintaas oo gayru uli darari dhibka kuwa u saaxiibka aan ahayn kuwa yacnii dararka iyo dhibaatada u saaxiibka ah aan ahayn oo kuwa naafada yacni aan ahayn iyo walmujaahiduuna kuwa jihaadaya ma sinna fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku jihaadayo biamwaalihim maalyaalkooda kula jihaadayo iyo wa anfusihim nafahooda fadala allaahu alla wou dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadayo biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim iyo nafahooda cala alqaacidiina kuwa fadhiyo korkooda wuxuu ka dheeraad siiyey darajatan buu ka dheeraad siiyey darajo wa kullan mid kastaana kuwaa fadhiyo qaacidiinta iyo kuwaa iyagu markaa yacnii jihaadayo mid kastaa wacada ee mu'miniinta ka mid ah wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa xaalad hagaagsan waa jannadii wa fadala allahu ilaahay wuxuu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadayo cala alqaacidiina kuwa fadhiyo korkooda ajran ayuu ka dheeraad siiyey ajri ajriga oo cadiiman weynin badan darajaatin dawii darajaatin xaal ay yihiin darajaad kuwa u saaxiib ah darajaadka oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaa ka ahaatay wa makfiratan dembi dhaaf xaal ay yihiin kuwa u saaxiiba wa raxmatan naxariis kuwa u saaxiiba xaal ay yihiin oo loo naxariisanayo ayb ama darajaatin ayuu dheeraad siinayaa alle uu dheeraad siiye darajaad darajaadka oo minhu xaggiisa ka ahaatay wa makfiratan dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariis wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariisasho badan oo aada u naxariisto mar haddii laga soo hadlay marka faradiyadii jihaadka oo haddana laga hadlay qof muumina dilkiis oo haddana tathabut iyo dadka inaan lagu degdegin marka dil oo arrintu ay dil joogto laga hadlay ayaa alla wuxuu ka hadlayaa haddana dadka jihaadayo oo sida sharciga u amray u jihaadayo qiimiga iyo darajaadka ay leeyihiin waayo maslaxad caama ayay haayaanoo diinkii ilaahayna dadkay u ilaalinayaan muslimiinta in la fidneeyo oo diintooda laga fidneeyana oo gaaladu ay ka fidneysana waa ka difaacayaan marka alle wuxuu leeyahay laa yastawii ma sinna oo ma eka alqaaciduuna kuwa fadhiyo min almu'miniina mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin kuwaas maxay ka fadhiyaanna caniljihaadi kuwa ka fadhiyo hayru ulidarari aayaddan markii horey soo degaysay waxay ku timid laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili اllahi ayaa soo degtay yani kuwa fadhiyo iyo kuwa jihaadaya ma sinna cabdullaahi bn umi maktuum iyo dadkii indhooleyaalka iyo kuwii naafada ahaa baa nebiga u yimaadeen rasuul allow annagii ma jihaadi karno naafaan nahay mana laga fadli badan yahay zayd bnu thaabit marka wuxuu leeyahay nebiga oo aniga markaa yacnii bowdadiisa bowdadeyda marka cuskan ayaa waxaa soo degtay buu yidhi hayru ulidarari markaasuu yidhi ku dar haleeshii laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarari jumladan hayru ulidarari kelmadaasaa timid marka kelimadaas taa marka macnaheedu waxay tahay waxaa laga reebay qofkii naafo ah yacnii dadka fadhiyo oo aan naafada ahayn oo aan jihaadaynin iyo kuwa jihaadayo ma sinna waay marka macnuhu saa darteed marka waa loo cudur daaray kuwii naafada ahaa ayb marka wuxuu leeyahay zayd bowdadaydu waxay ku dhowaatay buu yidhi inay burburto yacnii waxyiga culayskiisa xarafkan hayru ulidarari markuu soo degoo nebigu igu akhriyey isagoo cuskan bowdadaydu waxay ku dhowaatay buu yidhi inay burburto iyada dhanba oo yacni qur-aanku hiqalka iyo culayska uu leeyahay ayb sidaasaa marka aayaddan soo degiddeedu ay ahayd marka kuwaa iyo wlghayru uli darari dhibka ama naafanimada kuwa u saaxiibka aan ahayn iyo wlmujaahiduuna kuwa jihaadaya fii sabiili llahi ku jihaadayo masina jihaad marka maxaa la dhahaa jihaadku waxaa weeyaan badlu ljuhdi in tabarta iyo dadaalka la bixiyo fii muqaatalati اlkufaari gaalada la dagaalankooda lagu bixiyo liiclaa'i kelimati اllaahi ilaahay kelimadiisana in kor loo ay saro marto kelimatu fulaan iyo wacallaan inay kor marto maaha kelimatullahi inay kor marto waaye waxaa lala dagaalayana waa gaaladii muslinka maaha waxyaabaha marka muslinka ka dhex dhaco mararka qaar qofku wuxuu u yeelan karaa waa u bannaanaa kartaa sida hadduu naf iyo maal kugu yimaado isagoo muslima waa iska celi kartaa waman qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid iyo mararka qaarna waxay noqon kartaa labadiinaba inaad adduunyo inta u dagaalamaysaan fitna ah ku jirtaan kuwaas si kastoy ahaadaan ayagu jihaad marka laga hadlaayo gaaladuu ku wajahan yahay bes xataa waxa muslimiinta qaarkood ku wajahan ee bannaan axkaamta jihaadka lama marsiinayo ayb waana arrin macruuf oo kutubta fiqhiga ama furuucda aada loogu yaqaano kuwaa marka sidaas saxda u jihaadayo iyo kuwa fadhiyo ee kuwa fii sabiili llahi ku jihaadayo biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahoodaba ku jihaadayo labadaa qolo ma sinna fadala allahu ilaahay wuxuu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadayo biamwaalihim wa anfusihim ku jihaadayo cala alqaacidiina kuwa fadhiyo korkooda darajatan uu ka dheeraad siiyey waa ka derajo sarreeyaan wa kullan mid kastaa kuwa fadhiya mu'miniinta iyo kuwa mu'miniinta jihaadayo wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa janno xaalad wanaagsan wa kullan marka waa mafcuulkii koowaadee wacadda wacadada marka meeshaan culimada waxay ka qaateen fiqhi ah mar haddii la yidhi wakullan wacada allaahu alxusnaa jihaadkaa laba nooc ah jihaad fardu kifaaye ah iyo jihaad fardu cayn ah sidiisa marka jihaadka caam ahaan marka looga hadlaayo waa fardu kifaaya sidiisa guud xaalado dhif abuu wuxuu noqdaa fardu cayn maa xukmu ljihaad haddii la yidhaha dadka muslimiinta qeyb ka mida inay jihaadaan si dacwadii loo fidiyo dadkii ay u nabad galaan muslimiinta ahaa jihaadkii sidaa marka in loo galo sanadkii mar ama laba jeer iyadu marka waa fardu kifaayo waayo haddii laga taga marka fardu kifaayadaas oo dadka muslimiinta oo dhan ay ka tagaan waa dembaabayaan lianna waxay tacdiilinayaan farad fariidada ilaahay ka mida bataatanba in layskaga tago lama ogola saas darteed culimada qaar waxay yidhaahdaan heshiis joogto ah in la sameeyo ma banaanay leeyihiin culimada qaar oo aimada shaaficiyadoo kale waxay leeyiin toban sano lagama badi karo tobankana siirada nebigay ka qaateenoo sulxulxudaybiya toban ahaa in layska furo joogto laga dhigaa ma bannaanay leeyihiin sababtoo ah farad oo min furuudil islaama meesha ka baxayo si guud baa marka layskaga rabaa waana kasoo hadalnay shubhada ku jirto diin dagaal dadka faraysa maxay tahay iyo waa kasoo hadalnay qolo walbaa oo hadda kuwan ku eedeynayo muslimiinta qur-aanka duraayo iyagaba waa dagaalamaan meel aysa joogin ma laha iyaga marka maxay faafiyaan mabaadi'dooda sidaas inuu yahayna wakullan wacada allaahu lxusnaadaasay ka qaateen a'imada mar haddii la yidhi kulligood wanaag baa loo yaboohay marka meesha waxaa laga fahmay yacni qoladii fariisatay inaynan dembaabin xaaladda uu jihaadku yahay fardu kifaayada mararka uu fardu caynka noqdana waxaa waa saddex xaalad ama afar culamada qaar afar ayba gaarsiiyaan xaalad waxay tahay marka muslimiinta yacni iyaga inta lasoo hujuumo la qabsado dadka meeshaas joogo marka kulligood waa ku waajiba naafadaya marka laga reeba inta kale waa ku waajiba iyagaa laga rabaa marka inay intay wax u degsadaan dagaalkaas say u jihaadi lahaayeen waa kuwada waajibaa kulligood xaaladda labaad waxay tahay safka marka la galo haddii qofku uu jihaadkii tago isaga oo safkii galo safka gaalada iyo muslimiinta inuu iskaga soo tago ma bannaano soo cararo ilaa inuu qolo u dunmaayo ama xeelad dagaal iyo suuratulanfaal aan ugu tegaynaa in shaa allahu tacaala xaaladda saddexaad waxay tahay ninka madaxda ah hadduu ku qoro uu yidhaha hebel iyo hebel iyo hebel baxa waidastunfirtum fanfiruu saddexdaas xaalad waay xaalad afaraad ee culimmada qaar ku daraano waxay yidhaahdaan haddii jihaadku inuu guuleysto ay ku xiran tahay xirfad qof muslimiinta kamida uu leeyahay ninkaas markaan waa iska joogaa laga yeeli maayo isaga leanna xirfad wuxuu yaqaanaa dadka kale aynan aqoonin yajibu calayhi caynan markaas sidaasaa ibnu cuthaymiin iyo uu tilmaamay waana sidaas marka yacni qawaacidda shareecada marka la fiiriyo waa keenaysaa leanna cilmigiisii inuu la fadhiyo cid kale oo ka meeshaas buuxin kartana aynan jirin sax ma noqonayso afartaas xaaladood waaye marka ayb wa kullan dhammaan mid kastaa wacad allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa xaalad hagaagsan wafadala allahu ilaahay wuxuu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadayo cala alqaacidiina kuwa fadhiya korkooda ajran buu ka dheeraad siiyey ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan darajaatin buu ka dheeraad siiyey darajooyin darajaadka oo minhu yacnii ilaahay xaggiisa ka ahaadeen waa darajaadkii jannada iyo wamakfiratan dembi dhaaf iyo waraxmatan naxariis wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan ina aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum markii jihaadka laga soo hadlay arrin jihaadku ounan ka maarmaynin baa ilaahay halkan uga warramaa oo waa maxay alhijratu waa hijro horta waa inay gaalada iyo muslimiintu kala soocan yihiin haddaynanba kala soocnayn sidee u suurtoobaa marka in la jihaado waa inay kala soocnaadaan marka oo qofkii muslimkaa waxaa laleeyahay war daarul xarbiga meesha marka xarbiga uu ka jiro ee dadka yacnii lala dagaalamayo oo muslimiinta xarbiga ku ah meesha ay degan yihiin qofka hadduu ku islaamo waxaa lagu waajib yeelay inuu kasoo tago ou yimaado daarul islaam ayb qof muslimana inuu baaqi ku ahaado waa laga reebay sidaas maxaa loo yeelayaa tamayus inuu dhaco oo ay muslimiintii gaaladii kala soocmaan dagaalkii markaas safkiisu waa fududaana ama waa saxma ayb taasaa marka sidaa darteeda hijrada marka halkan loogu tilmaamay walidaalika intaan jihaadka la farad yeelin hijradaa ka horreysay makaa laga soo tegay hijraa la waajib yeelay madiinaa la yimid kadib ayaa jihaadka la farad yeelay sidii aan kasoo hadalnay alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu markaan maraynin hijradaas marka ma dhammaatay mase weli waa baaqi waa baaqi in allaale inta daarulxarbi ay jirto hijraduna waa taagan tahay axaadiidta sida ay tilmaamaysa qaarkoodoo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tanqaicu laa tanqadicu lhijratu xataa tanqadica atawba walaa tanqadicu atawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha ow kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam hijradaa marka dadku waxay ku noqonayaan saddex qeyb qof awoodi karo inuu soo hijroodo meesha uu joogana diintiisa uunan ku hayso karin diintiisiina ma ku hayso karo waana awoodaa fii xaqihi waa waajib hijrada waajibay ku tahay hadduu ka tago waa dembaabaa qodobka labaad waxa uu yahay ama qeybta labaad diintii waa laga fidnaynaa laakiin ma awoodo inuu soo hijroodo wixiisii qalbibuu ku haystaa kufrigiibuu ku dhawaaqayaa haddii kale waa la dilaa ma ka soo tegi karo kuwaas ayaga ila lmustadcafiina lagu sheegi doonaa kuwaas ayaga dembi ma lahan ilaa ilaahay waxa uunan awood u siinin maku kallifine laa yastadiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiilan kuwa alla dhahayo qeybta saddexaad waxay tahay diintii lagama fidnaynayo waa ku hayso karaa hijradiina waa awoodaa ninkaa fii xaqihi hijrada waa sunnay u tahay si muslimiinta uu u badiyo cilmigiisa maalkiisa muslimiinta uu ugu ugu anfaco waayo haddaad dhul gaala la joogtid caqligaaga iyo cilmigaaga iyo maalkaaga ayaga unbaa ka faa'iideysanaya dadkii muslimiintana waa ka aradnaanayaan waa xataa haddaadba diinkaaga ku haysa karto diinka marka ku haysadkiisa hadda ilmaha la dhalay iyo adiga laftaada iyo mabaadi'daada iyo waa kulligood inaad aada xor u tahay waxyaabaha dadka qaar ay u haystaan xornimadu maaha xornimadu ayb caqiidadiiba haddii marka layskula taagan yahay oo meeshii ay lagu dagaalamayo caqiidadiiba tii ilmahaaga haddii lagu dagaalamayo meeshaasi marka de xornimo diin aada ku haysaa ma jirto dadkuna adduunye unbay u joogaan xaqiiqdu marka waa un iska sidaas saddexdaas qaybood ayaa hijradu ay dadka ku xugun ahaan ay dadka ugu qeybsamaan marka alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaa-ikatu malaa-igta kuway oofsanayso daalimii anfusihim nafahooda kuwii ulmi dulminayo xaal ay yihiin daalimii anfusihim nafahooda kuwii dulminayo xaal ay yihiin iyagoo naftoodii dulminayo maxay ku dulmiyeen bitarki lhijrati hijrada oo laga tago qaaluu malaa-igtii waxay tidhi fiima maxaybaad shaygeebaad dhexdiisa kuntum aad ku aada ahaydeen ay fii ayi shay-in shaygeebaad kuntum aada ahaydeen min diinikum diinkiina maxaa uga sugnaydeen qaaluu waxay dhaheen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la taag daraysiisto fil ardi dhulka korkiisa kuwa la addoonsado oo aan diintooda muujin karin ayaan dhulka dhexdiisa ku ahayn qaaluu malaa-igtii waxay tidhi alam takun miyaynan ahayn ardullaahi ilaahay dhulkiisa miyuusan ahaanin waasicatan tu waasac idiin ah miyaysan ahayn dhulkii ilaahay saa miyaynan ahayn fa tuhaajiruu markaa aada hijrootaan fiihaa dhulka dhexdiisa aada ku hijrootaan dhulka ilaahay miyaa ciriiri ahaa meeshaa intaad ka tagtaan ood meel kale ilaahiina ku caabuddaan sidaa dhulku miyounan waasic u ahayn fa ulaa'ika kuwaadaas ma'waahum meeshay u hoyanayaan jahannamu waaye wasaad way xumaatay hiya jahannama masiiran meel loo ahaado meeshan marka waxay ku tusaysaa yacni islaam yacni hijradu waxay ku tusaysaa dagaalka shay yacni waxa aasaaska u ah muhimka u ah in mar walbaa muslim iyo gaal uu kala soocnaado si aan mar walbaa qof muslima loo dilin ama si fudud aan loogu dilin waayo hore waxaan usoo marnay aayaddii hore haddii qof muslim ah oo daarulxarbi joogo oo dadkii gaaladaa dadkiisa ahaa la nool haddii la dilo inaan diyo laga bixinayn inaan soo marnay soo maaha maxaa u keenay waxaas meesha uu joogaa u keentay marka waxaa la farayaa marka hijradii iyo waajibnimadeeda ina aladiina kuwa tawafaahum tawafaahum marka mudaaricna waa laga laqbeyn karaa ay tatawafaahum maadina waa laga laqbeyn karaa ina aladiina tawafaahum kuway oofsatay yaa la dhihi karaa ta-da marka waa laga gooyey lilfasli humtaa a u dhexayso iyo malaa-igtii oo marka taaniis iska majaazi ah ah ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsatay ama ay oofsanayso almalaa-ikatu malaa-igta daalimii anfusihim xaal ay yihiin nafsadahooda kuwii dulminaya iyagoo ah maxay ku dulmiyeen bitarki lhijra waxay kusoo degtay baa la yidhi aayaddan nasalat fii naasin min ahli maka dad reer makaa bay aayaddu kusoo degtay takalamuu bilislaami islaamkay ku hadleen walam yuhaajiruu maynan soo hijroonin minhum qays bnu lfaakih ayaa ka mid ahaa iyo wa qays bnu lwaliid ibni lmugiira iyo wa ashbaahuhumaa falamaa kharaja almushrikuuna ilaa badrin gaaladii markay beder usoo baxeen kharajuu macahum waa la soo baxeen gaalada marka sawaadkooday badinayaan yani si loo dhaho gaaladu waa badan tahay faqad faqutiluu maca alkufaari waa lala dilay oo gaaladii baa lala dilay iyaga markaa yacni muslimiinay ahaayeen waa qarsanayeen islaamkooda riwaayaadka qaar waxay leeyihiin marka waa lasoo qasbay qaarna waxay tilmaamayaan sidaan oo kale caam iska tahay waa lasoo qasbay safkii gaaladaa la keenay si ay nambarka ugu badiyaan muslimiintii markay dagaalka galeen yaa kala sooci karo waa maya wax lagu kala soocaa male dagaalkii birti baa wax uga dhacday waa ku dhinteen iyagii baaba eed iyo daalac marka loo raacday oo aayaddaana soo degtay nimankaa marka waxaa la yidhi idinka maxaa idin dhigay meeshaas soo ma arkaysa kii lasoo qasbay marka hadduu saas noqdo ikhtiyaarkiisa ka waran ninka kula socdo marka naam ikhtiyaarkiisa ninka kula socdo muxuu noqonaa xaalkiisu marka naam kii lasoo qasbeen nambarka inuu u badiyo ay usoo qasbeen yaa xaalkiisu ou sidaan noqday ikhtiyaar ninkii u yimaado warkiisu waa cad yahay naam ninkii ikhtiyaar kusoo raacay ayb aayaddu marka sidaasay kusoo degtay ina aladiina tawafaahum lmalaa'ika araada bihi malaa'igtana marka malakulmowdkaa loo jeeda iyo acwaantiisa qaaluu mala markay dhimanayeen marka nafta ka baxaysay ayaa iyagii malaa'igtu sidan baa dhex martay qaaluu waxay yidhaahdeen fiima maxaybaad dhexdiisa kuntum aada ahaydeen yacni maxaad dhexdiisa ku sugnaydeen oo diinkiina maxaa uga sugnaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la taag daraysiisto fil ardi dhulka korkiisa ey yastadcifunaa ahlu shirki billaah dadka ilaahay u shirki falay oo gaalada ayaana daciifsatay fii ardinaa wa bilaadinaa meeshii aan joognay ayay nagu daciifsadeen bikahrati cadadihim tiro badnaantooda wa quwatihim xooggooda fayamnacuunaa waxay naga celiyeen min aliimaani billaahi alla inaan rumaynoon iimaanka muujisanno waitibaaci nabiyihi calayhi salaam nabigiisa inaan raacno marka waa haadihi macdiratun daciifatun waxujatun waahiyatun waay marka xujadaas iyo marmarsiyadaas eber waay wax macnaa ma laha waayo waxaa lagu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii marka alam takun miyaysan ahayn ardullaahi ilaahay dhulkiisa waasicatan tu waasica oo yacnii meeshaa intaad ka tagtaan meel kale miyaydnan tegi karin marka ninkii meeshaa intuu ka taga meel kale tegi karo waajibay ku tahay saasa aayadda laga fahmaa cudurdaar marka ma ahan gurigaa meeshaas iigu yaallo cudurdaar ma noqonayso ehelkeygii baa joogo waa la ogyahay guriga iyo qofka meeshuu ku dhashay ehelkiisa meeshay joogaan inuu faaruqo waa adag tahay laakiin markay timaado ra-sumaalka diintaada iskaga tag waxaas oo dhan diintaada ilaali taasaa adiga lagu faray maka yaa ka kheyr badnaa dhul maka ka fadli badan ma jirin markii dadka muslimiinta lagu fidnaynayeyna ilaahay nebigiisa wuxuu faray inuu ka baxo markuu magaaladii maka ahayd uu kasii baxay ayuu saa usoo jalleecay nebigu waa jeclaa mako waana afdalu biqaaci lardi waay intuu soo jalleecay buu wuxuu yidhi wallaahi inaki la axabu lbilaadi ila allah ilaahan ku dhaartaye bilaadda ilaahay midda loogu jecel yahaad adiga tahay walowlaa ana qowmaki qad akhrajuunii qom walowlaa ana qowmii qoomkayga qad akhrajuunii inay iga bixiyeen haddaynan taa jiri lahayn maa kharajtu minki kaama baxeen isagoo sidaa dhahayuu nebigu ka tegay meeshaas oo salaadiiba ay boqol kun ay la eg tahay waayo xurmada maka markaas sidii unbay u jirtay waa lahayd laakiin mar hadday timid diin kuma hayso kartid ha laga baxaa la yidhi naam meeshaa marka waxaad dareemaysaa de waddan iyo diin diina koo bal dalku qiimiga uu leeyahayba waa maxay inaad diinkaaga ku ilaasho karto marka diinkii inaad yani wadankii ma la ilaashanaa waa la ilaashanaa wadankaagii marka waa ilaashanayo waxaad u ilaashanaysaa laakiin in diinkaaga aan lagaaga fidnaynin si aad diinkaaga ugu haysato yaad muraadka aad ka leedahay kaas waaye maahane diinta waxba igama gelinaanu dalka unbaa ii daran hadday noqoto taas markaa de ninaan diin qiimihiis fahmaynin miyaynan dhulka alla aynan ahayn waasicatan tu waasica fatuhaajiruu markaa aada hijrootaan fiihaa dhexdeeda dhulka dhexdiisa aa ku hijrootaan fa ulaa'ika kuwaadaas maawaahum meeshay u dunmayaanay u hoyanayaan jahannamu waaye wasaa-ad way xumaatay hiya jahanamadu masiiran meel loo ahaada ahaan ayay u xumaatay ila almustadcafiina laakina almustadcafiina kuwa sataagta daran min arijaali xaalay ragyi raggi yihiin wanisaa-i haweenkii xaal ay yihiin walwildaani dhallaanka iyo ilmaha yaryarka xaal ay yihiin kuwaasi ayaga laa lawma calayhim wax ayada korkooda ma ahaanin walaa ciqaaba calayhim ciqaabna dushooda kuwa ma ahaanayso laa yastatiicuuna ma karayaanoo ma awoodayaan xiilatan xeelad ma awoodayaan ay kusoo tagaan walaa yahtaduuna ku hanuuni maayaan sabiilan jid ay soo maraan oo ay madiine iyo meesha hijrada dhulkeeda ay ka jirta ay ku yimaadaan fa ulaa'ika kuwaadaas casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum xaggooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday cafuwan cafisku u saaxiib ah hafuuran dembi dhaafid badan ila almustadcafiina marka istinaha ku jira waa munqatic waayo marka in aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu daalimii anfusihim laga soo reebi maayo kuwan waayo ayagu qaar baa waxay leeyihiin fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu ayaa laga soo reebay maxaa looga soo reebay iyaga wax waajib ku ahaay maba jirin qoladan marka jahanamay gelayaan la dhahaya qeyb kamida awalba ma ahayn si looga soo reebo oo istinaha mutasil sidaas kuma ahano istinuhu waa munqatic waayo kuwaan la cadaabayo iyo kuwaan isku jinsiba maba ahanba kuwaan waxba kuma waajibin kuwa la cadaabayana hijraa ku waajibtay waa ka tagay marka ila lmustadcafiina laakina almustadcafiina min alrijaali wاnnisaai wاlwildaani kuwaasi iyaga laa lowma calayhim walaa ciqaaba calayhim korkooda wax ciqaaba ma ahaanin waa kuwaas ayb kuwaa marka mustadcafiintana rag iyo dumarba waa leeyihiin iyo dhallaan laa yastatiicuuna jumladan mustaanafana waa laga dhigi karaa mustadcafiinadana waa laga xaalay karaa laa yastatiicuuna kuwa mustadcafiintaa xaal aynan awoodeynin xaala kownihim aynan karaynin xiilatan xeelad aynan xaal aynan awoodeynin oo ay marka uga soo tagaan meesha ay joogaan walaa yahtaduuna aynan hanuuneynin sabiilan jidna xaal aynan ku hanuuneynin waana la xaalay karaa mustaanafana waa laga dhigi karaa jumladaas kuwaan marka aan hijrada awoodin waa laga dhaafay iyaga dembi ma laha laakiin iyaga maxaa laga rabaa qalbigooda lama qasbi karo fii suurati naxli aan ugu tegaynaa man kafara billaahi min bacdi iimaanihi qofkii marka yacni ilaahay ku kufriyay min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim gadabu min allahi walahum cadaabun cadiim ilaa man ukriha waxaa laga reebay marka kuwa la qasbo ayagoo sidaan ah diinta la qasbo kelimatulkufri ay ku dhawaaqaan iimaankiina ay haystaan ruqsaa ilaahay u siiyey ayb fa ulaa'ika kuwaadaas casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum xaggooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday cafuwan mid cafis u saaxiib ah ay daa safxin bifadlihi hafuuran oo dembi dhaafid badan waman yuhaajir fii sabiili اllahi yajid fi اlardi muraaqaman katiira wasaca meeshaan marka hijrada ayaa laysku tarkiibinayaa waxaa laleeyahy war waxaan aad ka cabsanaysaan dhulkii aan aqaanay meeshii aan joogi jiray haddaan ka tago armaa faqri igu dhacaa meelaan ka shaqaysto amaan waayaa xaggee ilmaha ka masruuftaa cabsidaasaa imaanaysa dabcan bani aadamka mas-uuliyaadaa ku xiriiro meel uu ku noolaana inuu ka tago ma sahlana taas baa marka ilaahay wuxuu leeyahay ninkii ilaahay dartii u hijroodo wusci baa ilaahay siinayaa risqigana waa loo waasicinayaa dhulkana ilaahay waa waa u sakhiraa allah u sakhiraya dhulka waman qofkii yuhaajir hijroodo fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku hijroodo yojid helee fil ardi dhulka korkiisa ka helee muraaqaman makaanu tag yacni meelow u tago yani ay madhaban wa mutaxawalan meeluu u wareegto makaanu wareegid makaanu tegid ayuu helayaa kahiiran aada u fara taas kaas oo kahiiran fara badan iyo wasacatan waasacnimo ayuu helayaa wasacatan fi risqi waayo dhulka horta ka weyn maayo meel risqiga waasacnimo xagga risqigana waa helayaa iyadana wasacatan waasacnimo ayuu helayaa fi risqi xagga risqiga ama wasacatan buu helayaa ciriirigii gaalada iyo mushrikiinta ilaahay faraj buu uga furaa waman qofkii yakhruj baxo min beytihi gurigiisa kasoo baxo xaggiisa muhaajiran xaal uu yahay mid hijroonayo ilallaahi alla intii ka ah wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa usoo hijroonayo si ou nebigiisa u difaaco u garab istaago diinta ou la garab qabto uma markaa dabadeed yudrig ou haleelahu isaga almowtu dhimashadii ay haleesho faqad xaqiiqo ahe waqaca ajruhu ajrigiisu waa dhacay cala allaahi alla korkiisau ku dhacay qofkaasi ajrigiisa allow u dhacay korkiisa kaa marka hawaabtiisa allah hawaabinayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan ayb laba mas'ala marka aayaddan way sheegaysaa mas'alada koowaad waxay tahay qofkii ay dhab ka tahay ilaahay dartii u hijroodo dhulka korkiisa yacnii cariiri ka cabsan maayo oo ilaahay wusci buu siinayaa dhulkiina waa loo sandullaynaa waa loo sakhirayaa dhulkii marka meel uu dhulkii ka aado weyn maayo taas waa mas'alo fii suurati alcankabuudna waxaan ugu tegaynaa yaa cibaadiyi ina ardii waasica fa iyaaya facbuduun waxaa laga gadaal sheegay oo ka horreysay kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walbaa geeridii inay dhadhaminayso alla tilmaamay dhulkiina alla wuxuu leeyahy yaa cibaadiyi ina ardii waasica addoomahaygu ardadaydu waa waasac buu alla leeyahay ani keliya un icaabuda macnuhu marka waxay tahay dhimashada aada ka baqaysaan yacni hijrada ha uga teginina ciriiri baad gelaysaan markaasaad dhimanaysaan waxba ha uga cabsanina ajelkana waa maxtuum ilaahay baa qoray dhulkaanna ilaahay baa maamulkiisa haayo masalada koowaad marka taa waayo waana midda alla uu yihi waman qofkii yuhaajir hijrooda fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku hijroodo iyo jid helee fil ardi dhulka korkiisa ka helee muraaqaman sandullayn asalka muraaqama arqama fulaanun fulaanan ama calaa fulaanin hebel hebel buu sandulleeyey ayb haddase marka waxaa loo jeedaa muraaqamanta madhaban wa mutaxawalan meel loo wareego meel la aado ayuu ilaahay siinayaa waay qofkaas dhulkii ayaa loo sandullaynayaayo waa loo sakhiraa muraaqaman makaanu tag iyo makaanu wareegid kahiiran fara badan buu ilaahay dhulka dhexdiisa ka siinayaa iyo wasacatan waasacnimo fi risqi xagga risqiga ama ciriirigii lagu hayeyna ilaahay waa ka wuxuu ka siinayaa marka ciriirigii buu ka saarayaa marka inay adduunyadaada waa dhici kartaa inay nuqsaanto mararka qaar intaad soo yacni qofka uu soo hijroodo oo diintiisii xor u noqoto quutulyoonkiisi inuu helo waa dhacdaa maalkii uu heli jiray inuu waayo waa suuragal laakiin maxaa maxaad haysaa diinkaagiyaad haysaa taasaa ka qiimi badan ayb waxaa kaloo badan sida aayaddan ba hadda yacnii lagaba fahmaayana maalmo inuu dhibto hadduu xataa maalmo dhibtoodo waxaa laga yaabaa wax uunan meelahaas ku shaqaynin inuu ku shaqeeyaba meelaha yacni ilaahay inuu u barakeeyo dhulkaas islaamkaa oo diintiisa xor ugu yahay haddii ay dhacdo marka imtixaankii inuu mar walba un ku qabsado xataa dhulalkii islaamka lagugu imtixaano imtixaankaas unbaad u sabraysaa diinkaagii inuu kuu badbaado yaa mar walba un shayga muhimkaa kaas waay waayo xadiidkii nebiga wuxuu ahaa man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan badanuhu cindahu quutu yowmihi fakaanamaa xiizat lahu ddunyaa bixadafiiriha haddaad marka biilkaagiina hayso caafimaadna hayso adduunye waa layskugu kaa daray nabadna aada kusoo kacday nabad kusoo kicidda de qof walbaa saaka markaad gurigaaga ka baxdad oo nabad qabaad baxday waa soo laabatay nabadaad kusoo noqotay alxamdu lilah haddaad tiraha nabad xaggee lagu arkaa waxaan baaba dhacaye warsoo adiga kama badbaadin un ilaahay soo kaama badbaadinin waa haysataa nabad marka maaha in ilaahay la abaal dhaco ma aha ayb masalada labaad waxay tahay waman yakruj min beytihi muhaajiran ila llaahi waman qofkii yakruj baxo min beytihi gurigiisa qofkii ka baxo muhaajiran xaalou yahay isagoo hijroonaya ilallaahi alle intii ka ah wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa uu hijroonayo inuu garab siiyo nabiga sala alla ly slam uma markaa dabadeed yudrikhu ou gaaro ou haleelo isaga almowtu geeridii ay haleesho kan marka ma gaarin meeshuu rabay waa baxay isagoon gaarin meeshuu u socday baaba ou dhintayba faqad xaqiiqe ahe waqaca ajruhu ajrigiisu waa dhacay kaas cala allahi alla korkiisau ku dhacay isku day wanaagsan ayuu ku jiray shaqana waa qabtay camalna waa la imaaday wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raximan naxariis badan aayaadkan marka hijrada ahmiyaddeeda waxaa ogaan karo qofka marka uu ogaado ama uu wax ka og yahay dararka meel kufrigu ku xoog badan yahay dhibaatadeeda marka uu yaqaano ogaan karaa hijrada muhimadda ay leedahay sidaan in layskugu adkeeyo alla uu nagu waajib yeelana markaasaad fahmaysaa dadkii soomaalida ahaa maalan haddaan tusaale usoo qaato intooda badan waqtigan hadda aan joogno ilmihii ay ku dhaleen dhulkaas galbeedka ilmihii lagu dhalay ayaa maanta ilmo sii dhalaaya iyagii baa waaweynaaday oo guursadoo ilmo sii dhalaaya noloshii meeshaas ka jirtay bay ku milmeen xafiisyaday ka shaqeeyaan meelihii waxay ka shaqeeyaan laga shaqeynaya shirkadihii bay u shaqeeyaan wamaa ilaa daalika su-aalaha ka imaanayo oo lagu weydiinayo haddaad aragtaan ama aada maqashaan ma tasawuro kartid nacam say qariib u tahay nacam qofkii waa macallin wuxuu ku su-aalaa macallinaan ahay dugsiyada hoosaan dhigaa dugsiyadii hoose waxaa ku jira manaahijtiisa waxaan islaamku uu reebayoo qowmuluudkii iyo waxaan yacni liwaadkii iyo sixaaqii iyo boqolaal nooc xarfo lasoo gaabiyo iyay leeyihiin nacam maxaan sameeyaa xirfadeydii waa macallinnimo dugsi hoosaan dhigaa maadadiina inaan dhigaan maxaan sameeyaa su-aashaasu ku su-aalan nacam haddee waa ku awal inaynan u bannaanayn sharcan waa iska caddahay nacam laakiin maxaa u keenay meeshuu joogo waa u keenay koo qaar waxay ku leeyihiin shaki badanaa igu dhashay iskuulaan dhigtaa jaamacadaan dhigtaa jiritaanka allah shaki iga galayuu kuleeyahay shiiqow nacam meelii fur nacam su-aalahan ma iiga jawaabi kartaa yuu kuleeyahay nacam kow iyo toban su-aalaan arkay kow iyo toban su-aal gabar soo qortay kow iyo toban su-aal shakiyadaana shakiyadaana igu jiree seen uga baxaa kow iyo tobanka su-aalna waa shukuuk wada caqiidada ku saabsan qof muslim ah oo soomaaliya joogana weligiis kuma fakerayo taas nacam yani waxaan u jeedaa waxaan ka hadlaya sida haalibkaan ka hadlaya nacam xataa hadduu yahay yacni qof ciyaalo suuq ah oo khamriyo cab ah ama qaatil hadduu yahay oo mooryaan isbaaro taagan aslu diinihiyaa u baaqi a ugu yaraan masaladaas ogaada nacam rabbi ma jiraa mase ma jira ka shakin maayo nacam kaasu laakiin wuxuu joogaa su-aalahan bal iiga jawaab waa shukuuk wada caqiidada ku saabsan iyo diinta axkaamteeda ilaahay saanuu yidhi cadaalad maaha saan i saan kanaa jiro waxaan feer maaha iyagii baa marka dad wax magarad ah kuwa diintii yani ay diintu ku yaraatay caqligii ku yaraaday tajribada ku yaraatay waxay leeyihiin cadaalad ma ahan say ayaga u dhaqmaan haddaan u dhaqmi weyno ayagaba saasay yeelaan annaga saas maan yeelan oo kuleeyahay waxaas uu banaanka la taagan yahay qofkaas hadde ummad walbaa qawaaniinteeda iyo xeerarkay ku dhaqmaysa ayagay u taallaa waxay ku dhaqmayaan iyaga laakiin innaga markaan laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah dhahnay waxaan u hoggaansanay soomaha alleh rasuul wixii marka alleh rasuul xaaraan ay ka dhigaan ma dhihi karno qaanuun ha laga dhigan kuwaasaa ka dhigtay annaga inaan ka dhiga weyne maxay waxaasoo dhan waa wada qof aan dulmi iyo cadaaladba kala aqoonin waa kaas ayb meeshaas marka hijrada muhiimaddeeda mararkaasaad aad a u fahmaysaa su-aalooyinkaas qaabka daran qofka shakiya igu dhashay shaki qofka ku dhashay diinta waa ka baxay soo maa markuu ka shakiyo jiritaanka alle diinba kuma jiro qaar waxaad arkaysaa shakiyaa igu dhashay diintii waa ka baxay waxbaan fahmay waxbaan baaray waa kusoo laabtay meeqaan marka soo laabanaynin oon culummaba u imaanaynin ay kula tahay marka naa say duurka u galaan oxford ou hebel dhigtaa cambridge ou dhigtaa harvard harvard iyou dhigtaa maxay macno u sameynaya ummaddan ilaahan ku dhaartay hadduu yacni meelahaas boqolaal digri hadduu ka diyaariyo ee uu noocaas u fakaraayo oo diinlaawo uu yahay halkan kusoo noqoshadiisaanba u rooneynba naam inuu dal wax u tara iska dhaaf iyo dade naam waayo shukuug ayuu la imaana naam diinkeenna usuushiisa iyo axkaamteennana ma ogolin shaki uma ogolin in laga shakiyo maahan marka yacnii caqliga wax gelaya maahan in inaan leeyahay maa caqligu waa gelay laakiin caqli toosan waa in lala imaado marka dadku markay dhex galeen ummaddaas yaa la arkay wixii nebigu ka hadlayay aayadahan waxay ka hadlayaan markaasaa la ogaaday kuwo wa waxaa jira iyagana dad iyagoo yaryar meeshaas inta lagu tuuray ama da-yarba isku dhiibay oo waxaa jiri yaa jiro iyaga laftooda dad gaalaa la ysaga dhiibay cunug marka shan jir ah oo gaalo loo dhiibay labaatan jir ku gaaray maxaad malaynaya marka halkaanaan ku arkay mid saas oo kalea lafteeda oo dhahaya marka war wax see wax la iigu sheegaa anoo yaraa meeshaas lee geeyey dadkaasaan la koray waxba ma aqaano bal salaadii iyo qof hadda soo islaamayo kalea ula hadleena aasaasiyaadka islaamkaad kala hadleena cabaar markaan kala hadlay wuxuu yidhi bal seed soomaalida ku ugu tagtay aniga isaga luqad kalean ku wada hadlay af soomaali xataa ma yaqaan wuxuu yidhi jinsigaygaan ogaaday inaan asalkeyga soomaali kasoo jeedo qabiiladaas inaan ahay kaas ahay yaan ogaaday kuwa qaraabaan ugu imid meeshaan kuyaa marka aniga ii keenay markaan xoogaa u sheegay u sheegay casar qabla alcasar ay ahayd waa xasuustaa waa iska baxay salaadii casar iyo ma tukan nala ma tukan waxaan kaa qaadanayu yidhi contactigaaga bal wax ii sheeg sheeg waa isla soo xariireynaa go-aan ma qaadanin ku leeyahay weli ninkaas marka qofkii meeshaas geeyey ilaahan idinku dhaariyey maalka usoo shaqeynaa maxay tahay hantidoo u keenayo maxay tahay qofkaasi miyaan aakhiro loo haysanin qofkii geeyey meeshaas waxyaabahaasaa marka hijradu aasaasiyaadka iyo waxyaabaha ay leedahay waa kaas muhiimadaasaana marka iyada laga tagana dhibkaasaa imaanayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed